Maalinta Caalamiga ah ee la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah. Shanta Juun waxaa laga xusaa daafaha dunida maalintan muhiimka ah si loo xoojiyo wacyigelinta ku aaddan sidii loo ilaalin lahaa badaha, loo sugi lahaa nolosha kalluumaysatada, loona joojin lahaa burburka dabiiciga ah ee khatarta ah geliya mustaqbalka cunno iyo dhaqaale ee dadka badan ee ku tiirsan kalluunka. Kalluumaysiga sharci darrada ah waxa uu halis weyn ku yahay deegaanka badda, dhaqaalaha kalluumaysatada maxalliga ah iyo sidoo kaleeto nolosha bini'aadamka. Xaaladda Soomaaliya Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer qaaraddan ee Afrika oo ah in ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo kiiloomitir, taasoo kheyraad badeed oo aad hodan u ah. Laakiin nasiib darro, sanado badan waxaa laga sheeganayaa in badda Soomaaliya ay si sharci darro ah uga kalluumaystaan doonyo ajaanib ah oo aan haysan wax oggolaansho ah, taasoo si toos ah u dhaawacday. Si kastaba ha ahaatee, burburkii dowladnimo ee dhacay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyay, xeebaha Soomaaliya waxa ay u furmeen doonyo kalluumaysi oo ajaanib ah kuwaas oo si sharci darro ah uga kalluumaysta badaha Soomaaliya. Dhalinyaro kalluumaysato ah ayaa sheegay in ay waayeen kalluunkooda iyo nolol maalmeedkooda sababo la xiriira doomaha shisheeye ee sida aan sharciga ahayn ugu kalluumaysanaya badda Soomaaliya. Dhageystayaal, kalluumaysigu waa nolol, badduna waa hantideena dabiiciga ah. Waxaa waajib inagu ah inaan ilaalino, u doodno, una hiilino kalluumaysatada Soomaaliyeed. Waa in la xoojiyo sharciyada iyo ilaalinta xeebaha si aan u xaqiijino mustaqbal badeed oo waara. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu waxay wadaan dadaallo dib u habeyn loogu sameynayo maamulka kheyraadka badda. Waxaa la hirgeliyay rukhsado kalluumaysi, sida diiwaangelinta doomaha iyo kormeerka sharciyeed oo ay sameynayaan hay'adaha kalluumaysiga. Dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale wadaa qorshe ay ku dhisayso awoodda ciidamada ilaalinta xeebaha si looga hortago kalluumaysiga sharci darrada ah. Haddaba, si aan wax badan uga ogaanno maalintan iyo dhibaatooyinka lagala kulmo kalluumaysiga sharci darrada ah, ayaa waxaan wareysi la yeelanay agaasimaha Waaxda Ilaalinta Kheyraadka Badda ee Wasaaradda Deegaanka iyo Dhaqaalaha Buluugga Dowlad Goboleedka Jubbaland, Axmed Cumar, waxa uuna si faahfaahsan inoogu warbixiyay waxyaabaha ay wasaaraddu kala socoto kalluumaysiga sharci darrada ah.
Magacaygu waa Axmed Cali Cumar, waxaan ahay agaasimaha Waaxda Marine Environmental Protection ee Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah.
waa tahay agaasime maxaad noogu sheegi kartaa halista kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaheena
Halista kalluumaysiga sharci darrada ah ee si aan wada ognahay waxaa weeyaan khatar buu ku yahay ee guud ahaan dalka gaar ahaanna ee innaga aan deegaan ahaan Jubbaland marka khatarihiisu way badan yihiin khataraha haddii aan wax ka taabanno waxaa ka mid ah ee dee kheyraadkeennii oo si sharci darro ah lagu guranayo waa ka mid waxaa kale oo ka mid ah ee maxaa la yidhaahdaa iyada oo ay isticmaalayaan dadka sharci darrada ku kalluumaysanayaaye qalab aan loogu talagelin kii in lagu kalluumaysta uu ahaa oo qalabyo la joojiyey oo aan macnaha aan ku habboonayn ayay isticmaalaan sidoo kale kalluunka sharci darrada iyo haddii uu sii socdo waxaa meesha ka baxaya oo yaraanaya kalluunkii kalluumigi kalluunkii baa yaraanaya kalluunkii hadduu yaraadana dee dhaqaalihii ama bulshadu wixii ay ka helaysay ayaa hoos u dhacaya sidoo kale waxyaalaha khatarta iyadana ku gadaaman waxaa ka mid a kalluunka waxaa laga yaabaa qaybo ka mid ah sida oo la mamnuucay in laga kalluumaystaa jira kuwaasoo kalena way dabar goynayaanoo dabar go-oodiiba ayay ayuu soo dedejinaya dhanka kale waxaynu wareysi la yeelanay qaar ka mid ah kalluumaysatada degmada kismaayo iyagoo inoogu warbixiyey dhibaatooyinka ay kala kulmaan kalluumaysiga sharci darrada ayaa sidoo kaleeto saameynta ay ku yeelatay ugu horeyn sidee bay u saameysay kalluumaysiga sharci darrada ah nolol maalmeedkaaga waan ku dhowahay idaacadda waamo kalluumaysatada sharci darrada dhibaatooyin badan ayay ku hayaan kalluumaysatada waxaana ka mid ah shabaagiyo ay ka jiraan kalluunkii ay xaaloofiyaan dadkii ay soo dhibaateeyaan iyaga waxyaabo badana lagala kulmaa dhibaatooyin badana lagala kulmaa iyaga laftooda dad kalluumaysatada ah shabaagihii inay jiraan markay jiraan kadibna aan waxba loo qabanin qofka dhibsoo kuma aha ninka shabaagihii u gatay haddii laga jaro marka dhibaatooyinkaasaa jira aad u mararka qaarkood ma aragtaan doonyo ajaaniiba oo si sharci darra ah ku kulmaysanaya
badanaa horta doomanka ee, yaryarka ma tagaan meelaha aad u sarreeya laakiin doomanka kalluumaysatada oo sharci darrada dadka dhibaato badan bay ku hayaan dadka waay kalluunka yaryar ay xaalufinayaan oo yaryarka oo, oo tarmi lahaa oo weynaan lahaa yay xaalufinayaan marka dhibaatooyinkaasay ku hayaan bulshada waxay uga hortagi kartaa in ay iskaashato oo ay la xiriirto wasaaradda iyo amniga wasaaradaha amniga intaasba inay la xiriirto waa iskaashato waa uga hortagi karaa bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay si meel uga soo wada jeestaan ay wada tashtaan oy iska celiyaan dadkaas sidii la- habkii lasooga celin lahaa taladeeda ay galaan waa tahay adna kusoo dhawow idaacadda waamada ku bilaabaya magacaaga ee maxaa loo baahan yahay si loo badbaadiyo kalluunka
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحلي إلى بشير محمد عبدي Een, waxaan ka hadlahayaa iskaashatada cedceed ee kalluumaysatada iskaashatooyinka jubbaland ka mid a Een, sharci darra aada u fara badan baa ka jirta meesha kalluumaysiga dadkii doomaha lahaa ee shaqaysanayay wax badan baa haysta oo caqabada kow waxaa ka mid a shabaagta ay dhigtaan inay kalluumaysada ma- maraakiib ajnabi ah inay gooyaan Een, kalluunkii loogu talagalay ee, yaryarka ahaana inay xaalufinayaan waxaad arkaysaa markaad taagan tahay hadda een, kibooro kaleeto isku darka ilaa jaballada ka horeeya jasiiradaha yararka ee hal jasiiradun baa xaggaa inaga xigta isaga oo xaabsanahaya oo ukuntii u dambeysay qaadahaya ayaad arkaysaa ama saddex ama afar ayaga oo saa isku garab taagan baad arkaysaa doomihii marka yararkaa oo dhan way bixilaa yihiin xilligan hadda kolley waa badxidhankiibaa hadda lagu dhex jiraa wax laala wax hadda kalluumaystada yararka wax bixi karaa doomaha yararka ma jiraan laakiin caqabad badan baa halkaa ka jirta Een, waxaa dhacdaa marmarka qaarkood kalluumaysatoga iyagoo faaruqo inay doomuhu iska soo noqdaan oo shidaalku ku go'o sababtoo tahay aagay ka kalluumaysanahaya oo dhan xalay oo dhan buu qaaday waxba iyadoon jirin baa laga yaabaa shabaagtiisa ay u taalla inay iska soo noqdaan kolley caqabooyinka aanu aragnay intaasaa kow ka ah Een, waxaa looga baahan yahay dowladdu jubbaland kolley way dadaalaysaa inay dadaalka sii muujiso Een, kalluumaysatadana waa dada muruq maala oo nolol maalmoodkooda ka raadsada badda sidaa darteed waxyaabaha caqabada ku ah inay ka hadlaan oo ay awaamiir ka bixiyaan intaasaan kolley codsanaynaa